kulanti wacan oo wanaagsan idilaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada qodobada aan caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaran oo ka socda magaalada muqdisho ayaa maraya heer gabagaba iyadoona laga soo saari doono war murtiyeed waxaannu idinkagaynaa warayse la xiriira arrimahaasi qodobada kale ee caawa barnaamij ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shir looga hadlayo amniga dalka oo maanta lagu qabtay gudaha garoonka aadan cadde kaas oo looga hadlayey si loo hormari lahaa garoonka aadan cadde amnigiisa iyo sidoo kaleeto horumarro dheeraada oo lagu samaynayo gobollada dalka waxaanu idinkagaynaa warayse la xiriira arrimahaasi qodobada kale caawa barnaamijkeeda kuga hayna waxaa ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha gobolka hiiraan oo maanta kulan looga hadlayey caawinta dadka abaaruhu ay saameeyeen la qaatay maamulka gobolkaasi waraysiyo dhex xiriira sida ay u saameeyeen gobolka hiiraan abaaraha ayuunu idiin haynaa qodobada kale barnaamijka kuga hayna waxaa ka mid ah maamulka gobolka mudug ee puntland oo dhammaystiray dhismaha ceelbiyoodyo dadka baahi weyn u qabeen oo laga hirgeliyey deegaano hoos taga magaalada xarfo ee gobolkaasi gudoomiyaha gobolkaasi oo booqday magaaladaasi xarfo deegaankaas hoostaga xarfo ayaanu idinkaga haynaa waraysi la xiriira qodobada kale ee caawa barnaamijyada kugu hayna waxaa ka mid a magaalada gurceel oo maalmihii u dambeeyey ay ka soo baxayeen arrimo la xiriira dad maamulka gobolka maamulka degmadaasi ay ku sheegeen faral anshax darra ay ka sameeyeen magaaladaas oo howlgallo laga sameeyey waxaynu idinkaga haynaa waraysi la xiriira arrimahaasi sidoo kaleeto barnaamijka waxaynu idinkugu haynaa maalmaha u dambeeyey shirka madasha wadatashiga qaranka oo ka socda magaalada muqdisho waxaa soo dhoweeyey siyaasiyiin ka mid a mucaaradka iyo sidoo kaleeto muxaafidka waxaynu idinkaga haynaa waraysiya la xiriira arrimahaasi qodobada iyo qodobo kale ayaynu idinkuga haynaa barnaamijka bandhiga waraysyada mar kale kulanti wacan oo wanaagsan idilhaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada aynu ku bilownay shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada muqdisho ayaa maraya heer gabagaba iyadoona horumaro laga gaaray arrimaha laga wada hadlay waxaa warbaahinta qaranka la hadlay maxamed ibraahim macallim oo afhayeenka xukuumadda
bismillahi raxmaan raxiim madaxda golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed maanta oo sabti waxa ay sii wadeen kulamadii ay ka lahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka shirka maanta uu sida caadiga ay shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland galmudug madaxweynaha hirshabeelle madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna magaalada muqdisho dhammaan madaxdu waxa ay si qoto dheera ay uga hadlayeen oo ay usii wadeen inay ka munaaqashadaan ajendayaashii horyaallay ee ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinkai amniga hadda shirka waxa uu marayaa meel gabagaba ah madaxduna waxa ay isfaham buuxa intooda badnaa ay ka gaareen qodobadii ay ka wada hadlayeen ee ajandaha ugu jiray shirka waxaa la filayaa haddii aad baydmo in maalmaha fooda inagu soo hayo uu soo gabagaboobo iyadoo ay ka soo bixi doonaan natiijo wax ku oolah waxaana sida muuqata madaxdu marka aad fiiriso sida ay arrimaha saraaxada leh ay uga doodayaan la filayaa in shirkan natiijadiisu ay noqoto mid horseeda doorasho hufan oo dalka ka dhacda islamarkaana ay waqti kooban oo la waqtiyeeyey
barnaamijka bandhiga waraysida ayaad dhegaysanayseen shir looga hadlayo horumarinta amniga garoonka aadan cadde ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoona maamulka gobolka maamulka garoonka aadan cadde ay sheegeen in horumaro baaxadla lagu samayn doono eeraboorka aadan cadde haddaba wasiirka wasaaradda wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada madane duraan ayaa waxauu la hadlay raadiga muqdisho isagoona iga warramay goordhoweeto howlaha eeraboorka ay kusoo kordhiyeen
shirka waa shir oo bishiiba laba mar la qabto oo isugu yimaadaan laamaha amniga ka howlgala eerboorka qayb qaybihiisa kala duwan marka mar kastaba kolka howlaha markasta hor yaallo baaxadda leh oo kala duwan ayaa ayaa looga hadlaa marka dhowr qodobbo kala duwan oo ama sidii loo horumarin lahaa eerboorka guud ahaan securitygiisa u hagaagsanaan lahaa iyo wax kamid a laga wada hadlaa waana mar fursad ay isugu yimaadaan dhammaan laamaha kala duwan ama hay-adaha kala duwan ee ka howlgala gegada diyaaradaha aadan cabdulle ay isugu yimaadaan oo mar kastaba howlihii yaalay oo lagu heshiiyey kulamadii hore si waxyaabihii ka qabsamay iyo waxyaabaha kale oo soo siyaadaba si la isugu dhaafsan lahaa kulan kulan ku saabsan weye marka waa kulan joogta oo mar walba dhaca ayuu ahaa ma waxaa jira isbedello oo la jaan qaadaya sanadka cusub oo aad ku soo kordhiseen garoonka aadan cadde
isbedeladu waa waa badan yihiin oo kalba mar kastaba waxaan anu ku tala jirnaa sidii un hawsha iyadu ay tahay mar kastaba sidii loo horumarin lahaa ama airboortku uu horumarkiisa iyo ama qurxintiisa ha ahaata ama dayactirkiisa ha ahaata ama waxyaabo kale oo kala duwan oo lagu soo siyaadayba ha ahaatee ayaa markasta ka shaqeynaa oo oo looga shaqeeya sidaad ogsoon tahay waxaan hadda rabnaa inaan u samayno insha allahu tacaala meel baabuurta la dhigto ama baarkin xasriya oo wanaagsan sidii sida sidoo kale airboortka albaabka laga soo galo sidii loo bedeli lahaa oo markaad soo gelaysid si uu noqon loo arki lahaa inaad soo gelaysid airboort casriga inaad soo gelaysid hadda waa saad aragtay waa waxaa yaala ciid iyo sand baagis iyo marmar waxaad moodaa inaad furin dagaalgalaysid ayuu ogyahay marka qaabkaas sidaan wax uga bedeli lahayn oo airboortka quruxdiisa iyo wejigiisa si uu qurxoonaan lahaa looga shaqayn lahaa sidoo kale waxaan rabnaa haddii ilaha yidhaahdo in qeybaha damdamiska in meel casri ah loo sameeyo oo oo dad soomaaliyeed iyo ka wada shaqaynahayaan iyo hay-adaha kale hadda waxaa amisom ayaa noo maamushay hay-adda u-n-ku leeyahay unsos ee damdamisyada marka sidii aan hadda u qorsheyn lahayn sidii looga wareejin lahaa oo lagu wareejin lahaa dad soomaaliyeed oo hawsha iyagu wada sidoo kale waxaad la socotaa inuu hadda meel fiican uu marahayo hangarkii loogu talagalay dayactirka diyaaradaha oo iyadana qorshooyinka noogu jiray oo ahaa marka mar kastaba waa wax joogtaa hadba sidii loo horumarin lahaa oo horumar joogtaa loo gaarsiin lahaa gurida diyaaradaha aadan cabdilla dayactirka diyaaradaha ma waxaa ka shaqaynaya dad soomaaliyeed oo bartay xirfadaas mise waxaa jira dad khubara oo adinku aa keensanaysaan oo ka shaqaynaya arrintan la xidhiidha dayactirka diyaaradaha waxaa sameynaya oo ka shaqeynaya waxaa sameynaya oo iskale waa shirkad soomaaliyeed laakiinse mar kastaba qalabkiisa iyo dadka ka shaqeynaya dad ama khubaro kala duwan oo soomaali iyo adduunyaba isugu jira ayaa ka shaqeyn doona maxaa dhacay waa hawl aada u ballaaran oo weyn weeye marka kambanigu waa kambani soomaaliyeed laakiinse dadka ka shaqeynayo farsamo yaqaanada waxay isugu jiri karaan soomaali iyo iyo ajinabi way isugu jiri karaan
waata wasiir waxaa wadeen dadaalo lagu dhisayo eerboorada gobolada dalka oo madaarada ama terminaalada eerbooradaasi aad ku qurxinaysaan halkee marayaa qorshahaas
waa hawlo joogtaa shirkada hay-adda aviationka soomaaliya waxay leedahay qayb u qaabilsan garoomada oo mar kastaba dayactiradooda kala duwan iyo ama ha ahaato in garoomo la dayactiro ama qalabkay u baahan yihiin in loo geeyaba marka hadda waa dhowr ilaa iyo hadda dhowr garoono kala duwan ayaa howlahaas ay ka socdaan marka shaqooyinkoodana ay meelo fiican ay marahayaan marka waaba hawl joogtaah oo mar kasta socota waxaan is leenahay haddii ilaha yidhaahdo adiga sanadkan ilaa iyo garoomo far ilaa iyo garoomo dhowrah oo kala duwan oo kale in qaarna la dhamaystiro qaarna shaqooyinka shaqooyin cusub in lagu bilaabi doono haddii ilaha yidhahdo
waata ugu dambeyn maxay tahay fariintaada ku aadan arrimaha amniga ee garoonka maadaama maanta aad shir arrimahaas looga hadlaya yeelateen
wallahi arda arrimaha amnigu waa waxyaabaha ugu muhiimsan garoonka sidaad la socotidba waa meesha wejiga ugu horreeyey oo laga arkaayo oo laga soo galayo waddanka weye marka waxaan u baahanaha inaan si fiican uga wada shaqeyno amnigiisa guud sidii loo ilaalin lahaa oo looga ilaalin lahaa inay sahlanaato inay waxyaabo amni darra ama khalkhal laga sameeyo ama ha ahaato dad si nooc kale ah oo raba inay erboorka khalqalgeliyaan si si guud looga wada ka laysaga kaashan lahaa hay-adaha kala duwan iyo laamaha amniga oo mas-uuliyaddu ay ka saaran tahay sidoo kale ayaa arrimaha aada noogu weyn maalmahan waxay tahay un oo waxaa umalaysa horta waa ogsoonahay da shirkii waxaa socday shirkii madasha qarankaa socday marka mas-uuliyiintii meesha deganayd qaarkood uu degan yahay iyo waxaa laga yaabaa dad kaleo mas-uuliyiin ama wasiirra haatan ama cid kale ha aatee oo garoonkii oo dhan inuu inuu u noqdo maxaa la yidhahda laga soo buuxiyo baabuura technicaala oo hubaysan oad u malaysid in furi inuu dagaalaya marka waxaan rajeynaynaa haddii ilaha yidhahdo airboortka amnigiisu waa sugan yahay waa la isku haleyn karaa in aan kula talin lahaa ama saaxiibadeeda wasiirada ha ahaato ama dadka kaleo mas-uuliyiinta ah in laga dhowro in maxaa la yidhahda airboortka inuu u ekaado meel dagaal ka socdo oo baabuur technicaal aho hub waaweyn uu saaran yahay garoonka soo gelidkiisa laga soo buuxiyo waa run ahaantii waxay wax u dhimaysaa imageka ama wejiga airboorka ay wax u dhimaysaa marka howlahaas waxaan rajeynayna insha allahu tacala kolba mar horena waa looga hadlay shir golaha wasiirada waa looga hadlay go-aan waa laga gaaray marka mar dambena inaan ka hadli doono in laga hadli doono ay muhiim ay tahay haddii kale aad bay ugu dhimaysaa sumcadda iyo imageka uu leeyahay airboorka inuu meesha uu ciidan ka buuxo baabuurtiina kaala ka buuxdo hawl aad u qurxoon maaha waana mahadsantiin
barnaamijka bandhiga waraysyada ayaa weli dhagaysanaysaan gobolka hiiraan waxaa ka jirta abaar aada u baahsan iyadoona xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan gobolkaasi ay wadaan howlo lagu diyaargaroobayo sidii dadkaasi gurmad iyo samata bixin loogu sameyn lahaa haddaba xildhibaan nuur iidow beyle oo ayaa oo raadiyo oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee wakhtigoodu dhammaaday ayaa waxa uu raadiyo muqdisho uga waramay halka ay marayaan howlaha lagu gurmanayo dadkaasi uryaan cabdisaaq sheekeeye ayaa gordho wareystay bismillahi raxmaan raxiim marku horeysa waa salaamayaa bahda warbaahinta radio muqdisho iyo telefishinka qaranka marka labaad shirkaas maanta mar dhow ayaan soo gabagabeynay guddiga abaaraha muxuu ahaa gobolka hiiraan gurmadka abaaraha iyo gobolka hiiraan ayuu ahaa waxaa la shiray mas-uuliyiin uu kamid ahaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle iyo aniga oo xildhibaan nuur idow beyle iyo xildhibaano kale xildhibaan cabdiqaadir abubakar oo kamid a xildhibaanada baarlamaanka hirshabelle iyo taliyayaal ciidan iyo guddigaasoo muxuu ahaa labaatan meel qofood ahaa ayaa ku kulanay maantay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle waxaana laga hadlaya waxay ahayd runtii dardargelinta howlaha socda oo gurmadka ah oo biyo dhaamis leh oo raashiin diris leh oo muxuu ahaa nawaaxiga baled weyne labada dhinac ay ka kooban tahay muxuu ahay magaalada barigeeda iyo quraxsinkeedaba gurmadkaas in baryahan la gaarsiinayay ayaan dardar gelinaynay dhiiri gelinaynay na rabnaa insha allahu inay socoto maalamaha soo socda hadii la yidhaahdo rabnaa inaan goobaha qaarkood booqano saasaan ku tala jirnaa insha allahu tacala shirkun wuxuu ku saabsanaa xoojinta gurmadka ku saabsanaa marka yaa kulanka goob joog ahaa oo ku sugnaa marka siyaasiyiintiina laga tago iyo madaxweyne ku-xigeenka
dadka socday waa guddiga gurmadka qaranka guddiga gurmadka gobolka oo ayagu dhisan oo oo issoo xilqaamay oo ka kooban kontomee qofood ka kooban laakiin maanta dadka nolosha dholaydu waxay ahaayeen guddigii fulinta oo ka kooban kob iyo toban qofood ayagaasaan noo yimid ayagaasaan la shirnay ayagaasaan muxuu ahaa warbixin la siiyey iyo si loo kala daran yahay iyo meelaha waxaa la geynaa oo hadda la hayo yani in la geey ay tahay berri iyo beri dambe in la geey ay tahay shaqadaasaan qaybsanay in anaguna aan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka hirshabeelle aan la hadalno waxay ay ku taakulee karaan aan ka keenno waxa anaga aan ku dari karno lafeena yani shaksiyan aan ku darno gurmadkaas hay-adaha aan la galno qaarkood oo muxuu ahay dawliga iyo kuwa dawliga ahayn aan la galno baaq caalami aan jeedino oo shir jira aan qaban doonaa maalma maalmaha soo socda hadii la yidhaahdo shaqadaasaan wadnaa insha allahu tacaala waa tahay waa arrin wanaagsan xildhibaane dadaaladan hadda aad ka hadlaysaan inta aanay la bilaabin hawsha waabixinta iyo qaabka dadka loo siinayo ka hor ma samayseen qiimeyn ku aadan sida dadku ay wax u saameeyeen iyo siday u kala liitaan
ha ha guddigaa la diray guddigani muxuu ahaa waa guddi heer gobol ah way tageen way isqaybiyeen waxay tageen tulooyin aada fara badan iyo degaan aada fara badan ay tageen waxay soo galeen shalay galabtii yimaadeen xal galab soo wadeen saa kale shirkaana dhacay aaday sanadkan uxogan tahay una daran tahay xolihii muxuu ahaa ayaa raba in biyo loo dhaamiyo dadkii ayaa raba in biyo loo dhaamiyo daadkii iyo raashinkii waa kasii daran yihiin oo dadku ma haystaan raashin ma haystaan xoolahaasay ku noolaa inay gadanayeen xoolihini xataa ma gadan karaan oo suuqa hadii la keeno nafki wuxuu joogaa wax ka yar toban doolar uu joogaa marka meelahay soo qiimeeyeen ay ka yimideen si u kala daran yihiin ayagaa noo sheegay insha allahu waxaana rabnaa say u kala daran inuu gaarsiino waxaan gaarsiin karna insha allah maalmaha soo socota hadii la yidhahdo ka xildhibaan ahaan adiga iyo xildhibaankii kale ee isagana meesha joogay waxaad ballanqaadeen baarlamaanka federaalk ee soomaaliya in kaalintooda ay ciyaari doonaan oo aad garab istaagi doontaan qoysaska abaarta ay saameynta ku yeelatay ilaa hadda dhankiina maxaa tallaabo oo samayseen rasman waxa waay inagu de wax ofcourse baarlamaanka federaalka ah xildhibaanada meesha laga doortaa oo hiiraan laga doortaa kasoo jeedo xildhibaanadii waa waa wargeliyey naftoodu sharole baryahan lahaayeen way isku maqan yihiin baarlamaanka federaalkaana madaxdiisa waa gaarsiin doonaa insha allahu si yani waktigaan oo kale si federaal ah oo baarlamaana looga qayb qaadan jiray oo muxuu ahay collective ah oo responsibilitygaas uu baarlamaanka naftiisa uu ka qaadan jiray wixii baarlamaanka laga keeni kara inoo ka keenaynaa baarlamaan ahaan guud ahaan gaar ahaan dadka kasoo jeeda hiiraan oo baarlamaanka ku matalan xubnaha ku matalan waa gaarsiinay shiraadan u socdo insha allahu inay waxay tari karaan taraan shaksiyan guud ahaan baarlamaanka gaar ahaan ayaga
watahay xildhibaan nuur marka laga tago arrintan kulankan maanta iyo caawinta dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo fatahaadaha marka laga yimaado waxaa kaloo jiray kulamo aad la qaadanaysay qeybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hadday noqoto dib u heshiisiin iyo kulamo kale oo iyana xagga iyo horumarinta gobolka iyo guud ahaanba deegaanada dowlad goboleedka ku saabsan xaggey ku dambeeyeen kulamadaasi waa wadnaa aniga meeshan waxaan joogaa hadda dhowr iyo labaatan maalmood arrintaasaanaan wadno u nimid markii horeba ku saabsanaay muxuu ahay shay meeshaan doorasha uga qabsoomi lahayd oo muxuu ahaa doorashadii muxuu ahay heer federaal oo baarlamaanka muxuu ahaa federaalka ahi doorashada meeshaan uga dhici lahaydaan u nimiday waa wafdi ballaaran haynay madaxweyne ku-xigeenkan kasoo baxnay magaalada xamar arrintaasaan ku jirnay in dadka aan muxuu ahaa uga qaybsano shan iyo labaatan kursi oo federaal ah meeshaan taalo si nabdoon oo nabadgelyo aynu ku dhacdo waktiga aan joognay oon arrintaas ku jirno shaqaqooyinaa dhacdhacay yaryara ka dhacay magaalada gudaheeda oo dagaalaha ka dhacay waa xalinay boqol kiiba sagaashan waa xalinay tobankii kalena waa ku jirnaa xalkoodaan ku jirnaa marka arrimahaasaan wadnay waana wadi doonaa intii ay doorashada meeshaan ka dhacaysa haddii la yidhahdo ugu dambeyn fariintaada ku aadan oo aad kula hadlaysa qeybaha kala gedisan ee bulshada soomaaliyeed aada madasho reer hiirshabelle iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ay sida gaarka maanta xaaladda abaaraha ay u saameeyeen ama fatahaadaha oo in badan kusoo noqnoqda gobolka hiiraan iyo hay-adaha iyaguna ku sugan gobolka hiiraan oo deeqaha bixiya ama guud ahaan hiirshabelle fariimaha aad kula hadlayso dhammaan arrimahaasi aan kaala hadlay
runtii waa fursad aan isleeyahay waa qaali waa bilgarayna waxaanoo bilgaraynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed international community-ga eedaha deeqaha bixiya oo aan dawliga ahayn iyo kuwa dawladaba dawladda federaalka nafteeda waa bilgaraynaa dadka runtii dalka soomaaliya waxaa ka jira abaaro daran khaasatan hadda abaarta ka jirta gobolka nawaaxiga gobolka hiiraan waa mid daran oon dad iyo dunyada kala reebin waxaan codsanayaa hay-adaha maxalliga ah oo gobolka ka dhisan iyo kuwa jooga muxuu ahay caasimadda iyo dawladda iyo n g oyadaba inay usoo gurmadaan dadkan dadkiina waa in la waraabiyaa xoolihiina waa in la waraabiyaa biyola-aantaa ka daran wax kasta uga daran cuntadii of course mar haddii abaartani abaartii labaad oo continuation tahay oo sanadkii labaad ay abaar tahay oon roob ka deyn waxaan jeedinayaa oon codsanaynaa oon codsanayaa in dadkaas laga soo gaaro gargaar wixii la heli karo cilaadaha maxalliga iyo kuwa internationalkaaba
waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysyada markaana aynu egno gobolka jubbada dhexe jubbada hoose ee magaalada kismaayo waxaa maantay laga amaamulka gobolkaasi ay soo rogeen awaamiir lagu fulinayo in ardayda iskoolada dhigta aysan ku isticmaalin iskuulladaasi taleefono haddaba agaasimaha waxbarashada gobolkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ay kowladan leeyihiin awaamiirta cusub ay soo kordhiyeen
telefoonada mamnuucu waaye waa laga joojiyey gobolgoboolka jubbaland oo dhan kadib markii waalidka maamulayaasha macalimiinta wasaaradda ay shirar badan galeen aslan waa la joojiyey telefoonka weyn ee ardada mashquuliya maxaad aragteen oo soo siyaaday
ya maxaad aragteen oo soo siyaaday
de weligiis buu dhib buu ku hayay da- da ardada iyo iyo bulshadaba Eh, nooca loo ist- markii la joogo goobaha shaqada goobaha shaqada markii la joogo dhib badan buu ku hayaa iyo mashquul marka sidaas awgeed baana maaragtay go-aanka uga qaadan ilaa goormee
ilaa abadi ilaa weligeed lama isticmaali doono inta iskoola dhiganayo fariintaas marka ma ardaydaad la wadaagteen mise maamulada iskuulka
maamulayaasha iskuullaha la shiray oo workshop loo qabtay oo laga- lala wadaagay iyaguna ardayda bay la sii wadaageen idaacadahana waan uga sheegnay sida haddaba adiga aad u dhegeysanaysa waad u maqashay haye marka fulinteeda wakti cayiman miyaa jirta oo aad u qabateen fulinteedu waa bilaabatay ha marka dib markii eh, wareegtaas la saxeexay oo saxeexay agaasimaha guud way dhaqan gashay sida caadiga ardayda intaadan la wadaagin iyo maamulada iskuullada waalidku kulan ma jiraa oo aad la qaadateen ilay ardayda waalidiin bay ee, ayaa dhalay oo oo joogay iyaguna si ay doorkooda uga cayaaraan oo sida aad rabtaan ay wax ugu qabsoomaan
inaa markii hore kuu sheegaan umalaynayaya waalidka ardayda macalimiinta maamulayaasha waa go-aan wada qaateen oo shir ka soo baxay wey go-aan lawada qaatay wey waa gartee marka Marka- marka ma iskuullada gaarka loo leeyahay mise een, ah, dhammaan iskuullada een, dowlad goboleedka ka howlgala hadday jiraan kuwa gaaro iyana hoos kala hoostaga dowlad goboleedka jubbaland oo aad nala wadaagi karto kuwa gaarka ah kuwa gaarka aan ahayn kulli arday kasta oo bug iyo qalin qaato galaas fadhiista oo wasaaradda waxbarashada xukunto arrintaas way saameynaysaa wayna ka dhaqangelaysaa insha allah kismaayo keliya miya
maya waa all of jubbaland
waa gartay waxyaabo kaloo aad kala hadlay jir- kala hadlaysan ayaa jiray ardayda iyana maxaa ka mid ahaa agaasime waxaa ka mid ahaa eh, sida eh, dhaqan xumada eh, anshax xumada labiska oo kaleeto iyo timaha sida loo jarto baa ka mid ahayd iyadana go-aamadaas haye dhulka
oo sidee ah
sida loo jarto si aad u jaratid bay u jartaa waad garanaysaa sidaad u jarataa dhalinyarada sidaasna lama ogola
ay ma qaab oo horay aanay uga jiri jirin oo ardayda aanay ugu jiran jirin miyaa soo kordhay
qaabkaa garanayso hadda ay kugu jaran tahay bay ugu jaran tahay Eh, hoos ka cuntaan timaha sida ilaahayna ogoleen rasuulkiisuna ogoleen dhaqankuna uusan ogoleen sidaas wey mana la ogola iyadana waa la toosiya hadda si caadiya tinta loo jaraayo midda meesha u horeysa iyo meesha u dambaysa waa la sideekeysiinayo iyana ma wacyigelin bayd mise amar bay ahayd maya amar bay ahayd iyaduna wacyigelintii waa soo dhamaatay iyo taladii iyo iyo shirarkii iyo wadahadalkii iyo waxaas horan soo dhamaadeen haye wadka maxaa kaloo xigay
intaasaan ku hayaa ilaa hadda adigu soo hadal waxaad dareemaysa ugu dambayn marka maxaad uga faaidaysanaysaa fursadan guud ee radio Muqdisho?
waxaan uga faa'iidaysanayaa inay dhaqan geliyaan arrintaas iyada meel kasta ay joogto weliba waxaan kula talinayaa arday kasta oo soomaaliyeed oo jaamacad ha dhigto dugsi hoose ha dhigto dugsi dhexe ha dhigto dugsi sare ha dhigto haddii uu waxbarasho ku jiro inuu anshaxiisa dhaqankiisa hagaajiyo iskana daayo moobeelka mashquulinaya ugana uu faa'iidaysto dhinaca wanaagsan iyo sida wax looga barto markuu guryihiisa joogo
barnaamijka bandhiga wareysida ayaa weli dhagaysanaysaan qaybihii u dambeeyey barnaamijka aynu isla soo gaarnay magaalada guraceel ciidamada booliska magaaladaasi guraceel ayaa waxay amare ka soo saareen dad ay ku sheegeen in magaalada sumcad dilayaan haddaba taliyaha ciidanka booliska degmada guraceel oo dhowaan gaaray magaaladaasi ayaa warbaahinta la hadlay waxa uuna ka hadlayaa arrimo la xiriiro sumcad dad uu ku sheegay inay magaalada sumcad dil ku hayaan
Een, marka maalmahan social mediaha waxyaabo waxaa ka jiray aan u fiicnayn deegaanka iyo bulshada reer qurceel waa wax xaqiiqdii qof kaste oo tamir leh oo reer qurceel ah ay ka xanuunsatay Een, marka waxyaabahaasne waxaa sababaya rag dhallinyaro ah social mediahii ku jira oo kaamiro wata oo raadinaya fayuus ah sababaya Een, marka ma ku xisaabtamayaan deegaan dhan in sumcaddiisu wax loogu dhibayaan ma ku xisaabtamayaan waxaan rabaa marka aadaan uga xumahay in kabdhahanaga qaymaha badan hal shaksi ah ee gabar ah wax loo sheegay oo ay sheegtay in ama kabdhahoo dhan loo maaragtay loo soo qaato ama qurcaal oo dhan magaciisa loo soo qaato oo waxaan aada uga xumahay insha allaahuna waxaan ka shaqayn doonnaa inaysan dhicin waxyaabaha noocaas ah ee lagu raadsanayay fuyuuska inaysan dhicin waa ka shaqaynaynaa insha allaahu dhammaantanaanan ka wada qayb qaadanayna mana aqbali doonno haddana waxaan gaarsiinaa dhammaan bulshada inaysan waxaasi wax la aqbali kara aysan ahayn dadka isku dayaya qof kastoo wanaagsan u qaadan mayso laakiinse dadka xun ee isku dayaya waxyaabaha saas ah inay wax ku raadiyaan ma aqbalayno kawaanduobaan leenahay waxaan aqbali karna maahan ciddii lagu arkana haddii aan la idmo tilaabo sharci ah ayaan ka qaadaynaa waxaan rabaa inaan ku celiyo qofka bilow aadankaa aas-aaskiisa waalidka ayaa iska leh qofkan waalidkaa soo koriyey wakhtiyaa la siiyey badaamad marka aas-aaska qofkaas waxaa iskale waalidka ayaa iskaleh waalidiinta waxaan kula tartaamaynaa in ay si fiican haddii aan la idmo wacyigelinta ay ugu badiyaan dhallinyarada ragga iyo dumarka leh maadaama saman lagu jiro xaaladiisu aysan fiicnayn waxaan leenahay wacyigelinta badiya ilmihiina waxyaabaha xun kala tartaarma ka fogeeye waxaa fiican ilmaha in ay waxbarasho ku jiraan si tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda ay maaragtay iyaguna hadhowdii sumcadoodana ay maaragtay wax ugu dhimin ayaguna ay sumcad ku yeeshaan oo dantooda ay ku qabsadaan bulshadana ay inay wax u qabtaan la gaarsiiyo saasaa muhiim ah marka waa mahadsantihiin
waa tahay guud ahaan barnaamijkii bandhigga waraysada ood ka dhagaysanayseen radio muqdisho intaasi aynu ku soo gabagabeynaynaa intaynu kulmayno barnaamijkan mid lamid a sidaa iyo ammaano allah
Thank you.